hay-adda horumarinta caalamiga ee maraykanka ee u s aid ayaa kaalmo dhan labaatan milyan oo dollar ugu yaboohday soomaaliya si wax looga qabto adeegyada asaasiga ah cuntada iyo beeraha madaxa u s aida rajif shaah ayaa kaalmadaasi waxa uu ku dhawaaqay maanta kadib markii booqasho uu ku tegay magaalada muqdisho halkaasi uu kula kulmay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waryaheena zaynab abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay muqdisho madaxa hay-adda gargaarka caalamiga ah ee maraykanka ee u s aid doctor rajiib shaah oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho ayaa shir jaraa-id ay si wadajir ugu qabteen garoonka aadan cadde isaga iyo madaxweynaha soomaaliya kulanka kadib wuxuu ugu dhawaaqay in labaatan milyan oo doolar oo dheeri ah ay ugu deeqeen dowladda soomaaliya taasoo wax looga qabanayo arrimaha wax soo saarka beeraha waxbarashada iyo caafimaadka taa oo qayb ka ah sida madaxa hay-adda uu sheegay dadaalka hay-adda u s aid iyo guud ahaan dowladda maraykanka ugu jiraan in ay wax kaga qabtaan dib u dhiska iyo arrimaha caawinaada gargaarka
maanta waxaan ku faraxsanahay inaan shaacinno lacag dhan labaatan milyan oo dollar oo dheeri ah oo aan ugu tala galnay dadka reer soomaaliya si looga taageero adeegyada muhiimka ah sida cuntada iyo beeraha arrintaas oo soomaaliya ka caawin karta inay ka guulaysato dhibaatooyinka sida gaajada oo ay u gudubto duni cusub oo markaas wax soo saarka soomaaliya uu beddeli karo gargaarka cuntada iyo kaalmooyinka kale xilli dalkan qiimaha lihi uu dib ula soo noqonayo awooddiisii si uu u noqdo mid xoog badan oo nool waxaa kaloo aan ka hadalnay loolanka iyo baahida in la helo hannaan waxbarasho xoog badan oo ay soomaaliya yeelato kaas oo ay dowladdu dejin karto halbeegyo iyo manaahij kadibna ay bahwadaagta caalamku raaci karaan wixii dowladdu ay dejisay si ilmo kasta oo soomaali ahi uu u helo fursad uu iskuul ku dhigto waxaa kaloo aan ka wada hadalnay fursadaha aan haysanno ean uga wada shaqayn karno waxaa loogu yeedhay heshiiska cusub ee dalalka soo kacaya kaas oo dalka maraykanka iyo bahwadaagtiisa kale ee caalamiga ahi ay ka kaalmayn karaan aragtida gaarka ah ee dowladda soomaaliya ee mustaqbalka dalkan waxaannu ku tala galnay inaan dhaqan gelinno mabaa'diida heshiiskaasi kaas oo ka bilaabanaya in dowladdu ay hawsha dalkaysa siiso mudnaan gaarana la siiyo soo dhisida dowladaha hoose iyo hay-adaha dowladda iyo weliba mudnaan qoto dheer oo la siiyo hogaamiyaasha ganacsiga iyo dadka hindisaha ganacsiga la yimaada si loo hubiyo in soomaaliya ay ganacsi diyaaru tahay hogaamiyaasha soomaaliyana ay dhisan karaan mustaqbalka dalkooda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sidoo kale shirka ka hadlay ayaa dhankiisa si weyn u soo dhoweeyey lacagta lagu taageeray dowladda isagoo sheegay in kulanka uu la qaatay madaxa hay-adda u s aidna ay kaga wada hadleen sida hay-adda soomaaliya ay ugu taageeri lahayd arrimaha caawinaadda dhanka horumarinta iyo arrimaha bulshada iyo dib o-egis lagu sameeyo hannaankii loo wajihi jiray deeqaha dowladda la siinayo maadaama dalka uu isbeddel galay waxaan ka wada hadalnay maanta aad uga hadalnay oo sheeko dheer iyo discushan dheer aan ka galnay sida hay-addaasi u s aid ay u kaalmaynaysa soomaaliya iyo sidii kaalmadu ay ahaan jirtay waayihii lasoo dhaafay iyo hadda sida la raba inay noqoto mustaqbalka maadaama dalka isbeddel uu ka yimiday kumeelgaarnimadii laga baxay markaan sidee u wada shaqaynaynaa oo kaalmadii aan muxuu ahay u wada xidhiidhinaynaa oo baahidii dowladda soomaaliya ay soo bandhigto dadkeedu ay qabaan looga saaciidayaa arrimahaas farsamo iyo arrimahaas maxaanku yidhahdaa u qaabilsan qaabka cusub ee loo wajahayo soomaaliyada cusub ayaan ka hadalnay aad iyo aad ayaan ayaan isaga afgarannay amuuro farsamo la xidhiidha oo dib damba kooxo farsama ay uga sii shaqayn doonaanna way jiraan laakiin runtii shir aad iyo aad muhiim kulan aad iyo aad muhiim u ah
kulanka kadib wuxuu madaxa hay-adda u s aid uu kulan kula qaatay magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada wuxuuna ra-iisul wasaaraha ugu mahadceliyey dowladda maraykanka dadaalkeeda ku aadan wax ka qabashada arrimaha soomaaliya isaga oo ka hadlay ahmiyadda arrintan ay u leedahay waxaanu kala sheekaysanay barnaamijyada iyo aragtidayada soomaaliya ku aadan waxaan aada ugu faraxsanahay dhammaan waxyaabihii aynu ka wada hadalnay inaanun isula garannay si aada u qurxoon uuna noo xaqiijiyey in dowladda ameerika ay diyaar u tahay in soomaaliya wakhtigeedan adag ay garab istaagto dhammaan waxyaabihii aynu ka wada hadalnayna waanu isla afgarannay waa uga mahadnaqnay dadaalka dheeraadka iyo isha dheeraadka ah oo ameerika ay ku eegayso soomaaliya waa soo dhowaynaynaa waxaana ummadda iyada u xaqiijinaynaa fursadan ayada ah oo maanta guriga iyaga inta naloo kugu yimid nala weydiinayo waxa aanu rabno inaanu sida ugu badan uga faa'iideyn doono dadkayaga iyo dalkayaga saynab abuukar v o a muqdisho